ciyaaraha horta baritaan aad u qurux badan oo adduunka oo dhan laba boqol iyo toddoba dal ay kasoo qayb galeen bay ahayd annaga numberka aan ku mareynay waan yareen oo lix qof baan ku marnay runtii waa waan qiiroonay waanan waanan qalbi xumaanay waa iska jeclaan lahaa in atlet intaas ka badan iyo participation intaas ka badan oo soomaali ay meesha marto oo calankanaga uu meesha ka babado oo nalaga sheego markaad marayseen ee caalamka laydinka fiirsanayey fariinta maskaxdaada ku jirtae doonaysa caalamku inuu ogaado maxay ahayd waxay ahayd inaan nahay dad tabar yar dagaala caafeeyeen oo u baahan inay helaan atletkoodii dibadaha u cararaya inay usoo noqdaan oo lagu caawiyo si dadkoodii qaranka ahaa ama wadamada kale ku ciyaaraya magacooda si ay u helaan fursad ay waddankoodi ugu ciyaaraan inay caalamka noo ogolaadaan ayay ahayd waxa ugu badan oo jeclaa ciyaartooyda soomaaliyeed oo magacyada kale ku ordaayana ay noo soo noqdaan oy dareemaan inay dal iyo dawlad iyo dad leeyihiin marka bal waxaad wax yarii sheegtaa wadamada kale ee marayay wadama aad sheegteen haddii ay jiraan hadaladii aad isweydaarsateen wadamo cusub sida brazil oo kale wadan soomaaliya ka fogeeye laakiin wadamo aad sheekaysateen oo araa isdhaafsateen ma jira intii xafladdu u socotay wadanka kenya oo dal ahaan aan derisnahay oo dawladda jabuuti waxaan kaloo sheekaysanay angola cameroon kenyaanka wuxuu igu yiri soomaalida waa markii igu horreysay soomaali ku arko caalamka iyo olombikada markaasaan iri been baad sheegaysaa ilaa iyo labadii kun iyo sideedii annaga waan ka qayb geleynay waan idin support garaynaya waan idin saacidaynaa dhe laakiin waxaan dareemaya inuu nagu tiigtiigsanayo oo oo uu leeyahay maxaad tihiin waxba ma ihidine maxaad kasoo doonteen oo kale meeshaas laakiin jabuuti oo kaleeto waynala qiiroonayeen wayna wayna nala calool xumaanayen sidoo kale syria ayay naftigooda sidanadoo kale ciyaartooy number yar wateen waa isku dareen baan ahayn annaga iyaga waa gartay marka ka qaybgalkiina ciyaaraha ad aad ka qayb galaysaan noocyadooda waa kuwe ciyaaraha aan ka qayb galayna waa ciyaaraha fudud orodada weeyaan oo afarta boqol oo mitir ay gabar ordayso la yidhaahdo maryan nuux muuse iyo wiil maxamed daauud maxamed la yidhaahdo oo shanta kun oo mitir uu ordaayo oo recordkii uu kusoo ordayna uu fiicnaa markii hadda uu kusoo baxaayo xamar laga soo kaxeenayo qualification waana yarkii caalanka waday waa gartay da-dooduna waa imisa labadooda da-dooda gabadha waxaa weeyaan sagaal iyo toban jir wiilkana labaatan iyo kow iyo labaatan jir waayo waxaad ii sheegtaa marka rajada aad ka qabtaan bal inay kasoo gudbaan heerka isreereebka iyo meeshay gaari karaan intay la-egta xaqiiqadii rajo fiican oo aada u weyn baan qabnaa weliba wiilka rajo aada u weyn baan ku qabnaa inuu soo gaaro semifinalka laakiin waa wax kas waa an predictable waa waa ku cusub yahay waa markii ugu horreysa maado marka waa hoping inaan wax fiican gaarno oo rajo un baan qabnaa waa gartay gabadhan ordaysa waxaa jirtay gabadh ka horreysa oo labada kun iyo sideedii ciyaarihii olombikada beijing lagu qabtay shiinaha oroday saamiye yuusuf gabadhaas oo markii dambe tahriib ku dhimatay badda marka maxay idinka dhigan yihiin xusuus ahaan ciyaarahan olombikadu gabadhii saamiye maxaad ku xasuusanaysaan gabadhii saamiye horta aad baan uga xunnahay inay tahriib ku dhimato laakiin bini aadamka qof wax buu sheegaa saamiye waa la hagaajiyey tababar baa loo diray markii ciyaarihii beijing soo oroday sida la ii sheegay aniga berigaas ma aanan ahayn kamid ma aanan ahayn delegationka inkastoo member of the olympic ahaa saamiye annagoo tababar u dirnay oo lacag loo diray ayay wadada cagta saartay way dhimatay waa ka xunnaa inay dhimato markii ciyaartooy aan uhan weynaha oo mustaqbilla bay ahayd oo aan diyaarsanayno inay ka qayb gasho laba iyo tobankii kii london inay hadda soo gaartay aan qabnay ahayd laakiin nasiib daro may noo kaadinine masiibadii dalka qabsatay ayadana qabsatay tahriib bay ku dhimatay marka wax gaarood ku xasuusanaysaan hadda ma jira inta ciyaarahan socdaan waa xasuusanaynaana qof qofkanagii weynaa oo dhintay waaye waa toban daqiiqa laba daqiiqo oo aamusaan ayaan u samaynaynaa waana ka sheegaynaa meelaha inay qof qiimo badan oo mustaqbal wanaagsan naga dhimatay waa garta goormaad u samaynaysaan maalinta la orda ayaan u samaynaynaa haddii la yidhaahdo oy gabadha kala ordayso aan xasuusinaynaa atlet federationska maxaa fariinood la wadaagaysaa dadka soomaalida dadka fariinood waxaan la wadaagaynaa dadka soomaalida horta inay usoo jeestaan isboortka annaga dal caan ku ahaa baa nahay ciyaaraha fudud kubadda koleyga sida aad la socotid cabdibile kabacdi ma aanaan qaadanin wax bilad ah ciyaaryahanka ugu fii coachka ugu fiican adduunka oo macalinka ciyaaraha fududana waa jaamac karaaciin waa soomaali soomaaliya u ciyaari jiray u ordi jiray marka waxaan dadkii soomaaliyeed u sheegaynaa oon ka codsanaynaa inay usoo noqdaan dalkoodii inay isboortigoodii xoojiyaan inay calamkoodii dhintay oo dhulka yaalla ay soo qaadaan